barnaamijka dhallinyarada maanta
waxna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur arbaca ah bisha mey waa afar sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhallinyarada ka shaqaysa goobaha gaadiidka lagu hagaajiyo ee loo yaqaano geerashyada waxaan dhihi lahayd dhallinyarada tahriibaysa oo meelba ka dhacaysa ha iska dhaafaan qarashkaas ku bixinayaan waxaa ka fiican iyagoo dalkooda ku shaqaysa meelo badana laga shaqaystaa jirto xafiis geerisho hadda mid ugu rono hadda dhallinyarada ugu horaysa waxaydu ka heli kara waxay tahay mustaqbalkooda uu ku dhismi karo waa inay garaasho ka shaqaystaan ama waxyaalo badan oo laga shaqaysa way jiraan sidoo kalena qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool magaalada gaalkacyo oo dhaqata digaagga warbixin ayaan idinka haynaa digaaga inaad u dhaqanaysid hilib iyo inaad u dhaqanaysid ukun inaad ka heshid iyo inaad hilib ka heshid labadaas habbaa horta digaagga loo dhaqdaa hadduu hilib rabo inuu ka helo qofka waxaa la rabaa dhaqdaha inuu go'aansado digaag miisaankiisa qulus yahay inuu soo qosho si uu uga faa'iido waaw cadkii iyo caanihii waa loo soo dhacay ismaaciilo dhinaca heesahana barnaamijka waxaan maanta idiin haynaa
ismigiiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya baldegayso kafkaaga maxaawaa ku dhacayaa ilihii sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba goordhow ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese kusoo dho kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii caalamka mas-uul ka tirsan dowladda myanmar ayaa u sheegay v o a in dalkiisu uu kala hadlay safaaradda maraykanka ee dalkaas ku taalla inay joojiso adeegsiga kelmidda rohingya marka ay ka hadlayso dhibaatooyinka dhinaca isirka ee dalkaas ka jira safaaradda maraykanka ee dalkaas ku taalla oo arbacadii wax laga weydiiyey arrintan ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho arrintan afhayeen u hadlay safaaradda ayaa sheegay inaanay faallo ka bixin karin kulannada diblomaasiyadeed ee dhex mara dowladda
warbaahinta dalka brazil ayaa tabinaysa in xeer ilaaliyaha ugu sarreeya ee dalka uu ka codsaday maxkamadda sare inay furto baaritaan ku saabsan eedeymaha la xiriira in madaxweynaha dalkaasi dilma rosef ay cadaaladda ishortaagtay mas-uuliyiinta ayaa xaqiijiyay warkaasi kaasoo soo shaacbaxay maalintii talaadada ee shalay warbaahinta globe news ee dalkaasi ayaa tabisay in madaxweynaha shaki looga qabo in ay ishortaagtay baaritaan la xiriira shirkad shidaal oo wadankaasi ku taalla
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan in caashay waxaa jira dhallinyarada qolo way tahriibaysaa qolona shaqooyin bay abuuraysaa aad iyo aad ismaaciil adduunyadu qolo markay dhinac u jeeddo qola dhinaca kale u jeedda magaalada kismaayo oo kale waxaa jira dhallinyaro kala duwan oo geerashyada ka shaqaysta meelaha goobaha gaadiidka lagu hagaajiyo gacantooday maalaan soo ma gacantooda aada u maalaan waa gartay lacagna way ka sameeyaan aadoo weyn marka qaar ka mida dhallinyaradaas ayaa wariyaha v o a ee magaalada kismaayo khadar maxamed xareed ayaa la kulma marka wuxuu ka wareysanaya waayahooda nololeed dhaqaalaha lacagtay u sameeyaan marka wiil ka midii isagaa meesha mas-uulka waaw marka ma sheegayaan in ay iskuulla uga soo baxeen mise waa howl ay dani ku qabatay oo markaasi ay gacantii ku barteen siday u sameynayeen inta badan ogaalkay iyo sida qaarkood ay ka hadlayaan xirfadaha noocan oo kale ahi waa qaar goobta shaqada lagu barto waa garta oo waxaa laga yaabaa wiilkii inaanay jirin dugsiyo u gaara oo dadka makaaniga kasoo baxaan makaaniga kasoo baxan lakin waxaa practical shaqadii toos ah ayuu goobtii geerishka uu qofkii ka helaya halka weliba ismaaciil waan kuugu dare markaad joogto dhinacaas iyo dalka markaad joogto shaqada makaaniga ama inaad gawaarida samayso shaqo loo arko in qofka iskoriska ah oo kale ama qofka shaqo kala waaye uu qabto laakiin halkan jaamacadaha looga soo baxaa oo qofkii ka soo baxay jaamacad uu makaanignimo kusoo bartay gacantiisu dhunkada caashay nin kastoo xirfad liiba waa lacag soconaysa waa la yidhi marka wariyaha v o a ee magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada geerashka ama goobta baabuurta lagu hagaajiyo ka shaqaysta warbixintan ayuuna nooga soo diray
iyadoo ay jiraan dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo u tahriibaya waddamada reer galbeedka haddana waxaa sidoo kale jira dhallinyaro aad u fara badan oo ku sugan gudaha dalka kuwaasoo fursado shaqo oo kala duwan ka abuurtay gudaha dalka magaalada kismaayo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay aadka ugu badan yihiin dhallinyarada soomaaliyeed misna sannadihii ugu dambeeyey ee muddadii burburka ay shaqola'aanta xooggan ku haysatay waxaana baryihii ugu dambeeyey soo badanayay dhallinyarada fursadaha shaqo ku dhex abuuranaya magaalada kismaayo haatan waxaan ku suganahay goob garaash ah oo lagu cilad bixiyo amaba lagu hagaajiyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan walaal magacaa ii sheeg garyaqaan cabdullahi daawo garyaqaan daawud xaaji haye bal eh, garyaqaan nin dhallinyaro ayaa tahay Eh, ka warran eh, meesha hadda aan ku sugannahay iyo shaqada aad ka qabanayso faahfaahin naga sii walaal faahfaahinta ugu weyn waxay tahay horta meesha waan ku shaqaysanaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin xooggeenaan ku dhacsanaa baabuurtaan ka shaqaynaa qaarna waan buufinaa qaarna waa alxannaa laba qaybaa jirto qaybna makaanika oo qayb alxana ay qayb buufisaa saddexdaas qayb ay kale yihiin annaga waxaan hadda u sheegi lahaa dhallinyaradii tahriibaysa waxaan dhihi lahaa dalkooda u baahan iyo dadkooda li'anna qof wal markuu dalkiisa joogo buu wax yahay waxaan dhihi lahaa dhallinyarada tahriibaysa oo meel walba ka dhacaysa ha iska dhaafaan qarashkaas ay ku bixinayaan waxa ka fiican iyagoo dalkooda ku shaqaysto meelo badanaa laga shaqaystaa jirto xafiis geerisho hadda midda ugu rono hadda dhallinyarada ugu horeysa waxaydu ka heli kara waxay tahay mustaqbalkooda oo ku dhismi karo waa inay garaasho ka shaqaystaan ama waxyaalo badan oo laga shaqaysta way jiraan ani waxaan dhihi lahaa ka shaqaysta garaashihiina waddankiina jooga waddankiina ay idii baahan oo shaqo iyo wax walba ay yaalaan haddii xoog tahay haddii xiil tahay haddii farsame ay tahay wax walba ay yaalaan ani waxaan dhihi lahaa kusoo dhowaada gaadiid kala duwanaa ii muuqda marka gaadiidkan sidee u cilad bixisaan sidee u hagaajisaan bal ii sharax yaa waxaan ugu hagaajinaa waan furfurnaa iyagoo dhan baan kala dhignaa kadibna dib baan iskugu celcelinaa haddana Haya.
oon ka shaqaynaa motoorkaan kala dhignaa buudigaan kala dhignaa boolboolaan u kala kadibna soodaan iskugu soo celinaa soodaan ka dhignaa maasha allah shaqadan eh, goormaa bilowda garyaqaan waxaan bilaabay muddo hadda waxaan ku jiraa adigu muddo lix sanaan ku jiraa hadeer haye taqriiban ugu badnaan lix sanaan ku jiraa laakiin maasha allah meel fiican hadda ii maraysaa ma garata ka warran marka noloshaada iyo shaqadan sidee u aragtaa nolosha hadda aad ku jirto alxamdulilah nolol fiicanaan ku jiraa maasha allah boqolkiiba boqol waxaa waaye reer waa ka biishaa xaas waa ka guursaday carruur ilaah way ugu sii alxamdulilah intaba okey yihiin maasha allah boqolkiiba boqol reerkayga waa ka biishaa xataa ehelo oo waddamadaas jira xataa wax waa ugu dhiibaa intii ilaahay qadartii ka dhigo marka dhaqaale kugu filan waa ku haysataa dalkaaga alxamdulilah maasha allah boqolkiiba boqol dhaqaali ugu filan oo aad iyo aad ugu fiican oo xataa ehelkayga qaraawadii tolkayga aan wax kaga siin karo aad iyo aad aan ugu baxsan karaa marka gaadiidka aad samaysaan ma magaalada kismaayo oo keliya ayaa laga keenaa mise meelo ka baxsan xitaa gaadiid laga keena hagaajisaan gobollada qaar lee keena xataa waa hagaajiyaan sida meelaha nagu dhadhow tuulooyinka magaalooyinka inta badan inta laga keeno magaalada intaba waa hagaajin annaga garyaqaan waxaad ii sharaxdaa bal baabuurkan magaciisa ii sheeg kaas kalena magaciisa
tan waxaa la dhahaa hadda aan ka shaqaynayno waa dhayne Aye.
kan ku xiga waa galdiino kan ku sii xira waa saarif oo- oo oo- oo basiin saaran yahay oo hadda ciladeeda aan ku jirno gaari kale hadda aan buufinayno waa iskorogo hadda diilintii wixii aan ku buufinayno alxamdulilah dhallinyaro badanna waa nala joogtaa ilaa laba iyo- shan iyo toban ciyaal camal waa nala joogan garaashka ka dhex shaqaysato qaar iska soo noqday oo inta tahriib rabin iska joogaan qaar aan tahriib rabin oo inay farsamo dalkooda ka bartaan rabaan inta waa nala joogaan alxamdulilah marka laga soo tago adiga oo maamulka ga- eh, garaashkan ah ma waxaa kaloo jira dhallinyaro kale oo kugu tirsan oo kaala shaqaysa haa dhallinyaro badan waa jirta oo igala igala shaqeeyo Aye.
maadaama maamulka geerishka aan ahay oo ninka mas-uulka ka ah Ah.
dhallinyaro badan aa ugu tiirsan kuwa diris ila ah kuwa ila degan kuwa meesha aan iskala shaqayn intaba aad baa u mahadsantaha garyaqaan haatanna waxaan la kulmayaa mid ka mid a dhallinyarada ka shaqaysa halkan magacaaga walaal daawuud maxamed haye daawud eh, ii warran ka warran eh, shaqada hadda aad halkan ka hayso iyo noloshaada nolosheedu maasha allah waa ne wax hadda oo hadda oo cilad noo ii jirta ma laha anaga maasha allah dib ma qabno hadda anaga si fiicana u shaqaysanaynaa haye shaqadeenna maasha allah meel fiicanay noo maraysaa ka warran eh, shaqadan goormaa bilowda shaqadan niyow aniga waxaan bilaabay adiga ee, mar hore aan bilaabo mar hore marka adiga waa cabaaraan ku jira cabaar qaybtee qaabilsanta adiga qaybta baatlaameriga baatlaameriga waa qaybta baabuurta la alxam baabuurta la iyo- alxamo oo baabuurta la kala furo oo haddana buufiyo.
laisku xiraayo oo la buufiyo Ay.
kuwaasaan qaabilsana aniga qaybta ee, makaani ee, suujiga halki gaari halkii gaari ee samays raba ama aad samayso ma- lacag intee dhan ayaa ku samaysaa anaga halkii gaari waxaan ka samaynaa oo sameys u baado oo shil soo gala ama ama gaari oo gogo'an camal ama gaari iyo shilka soo gala aday boqol dollar meelahaas ayaa ku qiimaynaa iyo boqol iyo konton dollar baabuurka oo zaa'id uu shilku soo galo daawud eh, noloshan hadda aad ku jirto iyo shaqada aad haysato sidee u aragtaa ma ku qanacsan tahay shaqadan ku jiro waa ku qanacsanay maasha allah alxamdulilah alshukrillah meel fiican ay noo maraysa anaga hadda dadka tahriibaya hadda waxaa u dhihi lahay waddanka ay iska shaqaystaan meeshooda inay iska joogaan oo u fiican soomaaliya marka meesha inay kasoo noqdaan oo u bixina u sheegi lahay adiga sidee ku baratay shaqadan hadda aad qabanayso shaqadan waxaan ku bartay nin macalinkay gareeqaan la dhahaya macalinkay wax isoo baro waa ninkaas maalinkii oo kale celcelis ahaan tire baabuur intee leeg ayaad samaysaan adi afar shan waa samaynaynaa anaga
aad buu mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo la kulmay ama la sheekaysanayay qaar ka mid a dhallinyarada dhinaca geerashada ka shaqaysata ee ku sugan magaalada kismaayo
weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga e v o ismaaciilow de- marka deegaanada soomaalida marka la fiiriyo aniga markaan maskaxdeyda markaan sawiro inkastoon gaalkacyo marna tegay waxyaabaha ii sawirma waxaa ka mid a in gaalkacyo hilibkoo kale aada looga jecel yahay absolutely iyo ca- iyo caanaha cadi caanade haddama wax kale oo weliba een, markay noqoto een, noocyada hilibka digaaga oo kale in ukun laga cuno maahane inuusan ugu jirin eh, yahay hilbaha la cuno inuusan qayb ka ahayn ma wax- macnaha ma wax kala soo wada caasha
marka mar haddii maanta eh, magaalada gaalkacyo la leeyahay waxaa lagu dhaqanaya dhalinyaro joogtaba waxay dhaqanaysaa een, digaaggii haye waxaa ii sawirmaya in adduunkii isku furnaa in lays wada gaaray caashay horta dee noloshu way way iswada gaadhaysaa haadiyaa dad eh, magaalo walba waxaa laga yaaba qurba joogga baa ku noqonaya reer magaalkii baa sii badanaya markaa dalab nooc walba waa loo baahan yahay markaa digaaguna dadkiisii buu leeyahay cuni lahaa waa gartay hilib geelana dadkiisii baa jooga marka waxaa lahaa waxaa la yidhahdaa adduunku wuu isku furmay oo isagoo dhan wuxuu noqday hal tuuloo yar marka taas maanta aad iigu caddaatay mar haddii gaalkacyo digaag laga dhaqanayo wariyaha v o a ee magaaladaasi cabdiwaahid macalin is- cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ku eegaya digaaga iyo magaalada gaalkacyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa muddooyinkan kusoo badanayay dhalinyarada samaynaysa goobaha lagu xanaaneeyo digaaga iyadoo bashiir cali aadan oo ka mid a dhalinta magaalada gaalkacyona uu sameeyey xero lagu xanaaneeyo digaaga horta aniga digaaga markii igu dambeyd oo halkaan aan ku xanaanaynayay adigu boqol iyo konton baan gaarsiiyey marka eh, waan ka sii badin karay laakiinse waxaa weeye baashu ciidan bay u baahan tahay dad badan bay u baahan tahay eh, eh, inay ay ka shaqeeyaan baashu waa xoolo weeye raashin bay rabtaa eh, biyey rabtaa ta kale waxaa jira waa noolaha korkiisu eh, toddobaatan boqolkiiba ay biyo yihiin digaagu saad ogtahay biyaha aad buu ugu baahan yahay ukunta uu ka sat- een, ukunta uu dhalayo xabad digaaga ay dhalayso biyay ka samaysan tahay marka bahalku hadduusan biyo badanna haysanna dhibaataa ku imaanaysa bahalku waa noolaha aad ugu jirkiisu ay biyuhu ku badan yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo sideed ama ilaa toddobaatan meelahaasaa lagu qiyaasay inay biyihii jirkiisa yihiin ta kale gobolka mudug oo kale waa meel ku habboon dhaqashada digaaga waayo een, gobollada qaboobaha ka jira iyo eh, qabow iyo, een, leh ama maarata dhulkoodu qoyan yahay bahal een, digaaga cuna baa ka dhasha een, gobolka mudugna waa gobol qallalan weeye oo heerkulkiisina labaatan iyo xoogaa iyo een, lagu qiyaaso ilaa uu ugu badnaan meelahaas uu shan iyo labaatan iyo marmarka qaarkood uu gaaraa inkastoona hadda aan ahayn qalabka lagu cabiro laakiinse een, waa dhul qallalan oo u baahan digaaga in lagu maarata lagu dhaqo tijaabay ahayd marka anigu waxaan digaaga u dhaqayay tijaabadiina hadda wax badan baa ka bartay bashiir cali aadan ayaa v o eda uga waramay faa'iidada ay leedahay xanaanaynta digaaga bismillaah raxmaan raxiim aniga la- ka faa'iidaysanaya fursadan ay maanta v o a siisay Een, anigoo ah dadka deegaanka gaalkacyo degan Een, horta sidii hadda aad- een, laba hab ayaa digaaga loo dhaqdaa ku midka hore een, laba hab baa digaaga loo dhaqdaa qofka biniaadanka markuu digaaga dhaqanayo waa inuu laba hab maskaxda ku haya habka koowaad oo ah een, waxyaabaha digaaga laga helo kow hilib Een, digaaga inaad u dhaqanaysid hilib iyo inaad u dhaqonaysid ukun inaad ka heshid iyo inaad hilib ka heshid labadaas habba horta digaaga loo dhaqdaa marka eh, had- marka hore oo dhaqdaha digaaga dhaqanaya waxaa laga rabaa labada hab inuu go-aansado inuu digaaga eh, uu hil- inuu rabo inuu hilib eh, ka helo iyo inuu ra- ka helo ukun hadduu hilib eh, rabo inuu ka helo qofka waxaa la rabaa dhaqdaha inuu go-aansado digaag miisaankiisu culus yahay eh, inuu soo xusho eh, si uu uga faa'iido haddii uu kun maaragtay uu rabo inuu ka helo digaaggaasna digaaga waxaa jira hab digaaga ku fiican oo ku badan dhala baa jira labadaas hab bay kala leeyihiin digaagu isukeenida digaagga oo ah mid aada u adag waxa uu bashiir ka sheekeynaya markii ugu horreysay ee gaalkacyo uu ka bilaabay sida bulshada reer gaalkacyo ay u arkeen
horta waxa igu kalifay anigu yaraantaydii baan ka shaqayn jiray waagan yaraa oo hadda markaan weynaadayna haddii waxaan go-aansaday sidii aan dhaqaalo uga hela reerkayga iyo anigaba saasaa digaaga igu qasabtay marka digaagu waa xoolo ka mid ah xoolaha la dhaqdo sidaad og tahayba baadiyaha ari iyo geel iyo lo- iyo waxaasaa lagu dhaqdaa dee magaaladana dadka reer magaalkuna ariga way dhaqdaan digaaggana way dhaqdaan digaagu waa xoolo muhim ah oo aniga hadda agtayda muhim ka ah waayo haddii aad konton xabo ama boqol xabo oo digaaga ay ay kuu joogto reerkaaga masaariiftiisa meel baad saaraysaa waayo gaalkacyo xabadda ukuntaa waxay ka joogtaa lix kun oo shilin soomaaliya halkii digaagna waxay ka joogtaa toban dollar marka dhaqaale ahaan iyo maaragtay iyo xoolo ahaanba dadku way ka faa'iidayaan aada iyo aad marka taasaa igu kasabtay inaan maaragtay aan ka shaqeeyo dhaqaalo badanna waan ka sameeyey markii aan digaaga aan dhaqanayo gobolka mudug oo ah gobol caan ku ah dhaqashada xoolaha gaar ahaan geela iyo ariga waxaa labadaasi soo weheliyey xilligan digaagga bashiir ayaa sheegaya in gobolku uu yahay meel dhaqashada digaagga aada ugu wanaagsan horta niyo gobolka mudug waa gobol xoolo dhaqato ah oo dadkiisa xoolo dhaqatada ay yihiin xoolo dhaqataduna digaagga shimbir camal u yahay aada maaragtay uma xiiseeyaan inkastoo hadda waddanku magaalo uu noqday oo magaaladu maaragtay dad gobollo badan ka imaanaya ay bedeleen dadkii gaalkacyo digaagga aad baa hadda looga xiiseeyaa inkasta oo aysan jirin in maaragtay habab aada u horumarsanoo oo laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin saaqdee digaaga iyo dhaqashadiisa iyo kulbadee dad badan ba aada u xiiseeya hilibkiisa markaa waxaan filayaa in iminka deegaano badanna iminka dhaqashadiisaas aada ugu faafi doonto ismaaciila waxay isoo xasuusisay digaagga laga dhaqdo wiil gaalkacyo ka yimid aan wada shaqayn jirnaa wuxuu yidhi caashooy aniga oo ri arkaya digaag ma cunayo waa tahay dhinaca heesaha markana codkaas idin soo gaaray waa codka macaan ee fanaanka da-da yar ee daa-uud xanfar bay dhabarkaaga dhehaaga quruxdiisa iyo xataa dhabankaaga daldalaalka gudkaaga iyo timahaad sida bay dhabarkaaga dhismigiiyo aruuskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhagaajinaya baldegayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilhiidi dhismigiiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhagaajinaya baldegayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilhiidi kaalaydheele dhabu fiirso heene heene dhantadiyo sacabkeena dhabablaqan u moodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheere ilishaad wadaagtaaneelihiri dhabu fiirso heene heene dhabu fiirso heene heene dhantadiyo sacabkeeda dabhablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheere ilishaad wadaagtaaneelihiri dhererkayo jogaaga dhugsanaanta dalkaaga dayaacigu may arag inaan adiga ku dhigo dhameed quruxay dhererkayo jogaaga dhugsanaanta dalkaaga dayaacigu may arag inaan adiga ku dhigo dhameed quruxay
haddaynu heesaasin daas kaga nimaadno haatanna waxaa idinku soo maqan dhinacii ciyaaraha axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda atletico madrid ee dalka sbain ayaa markii labaad muddo saddex sanno gudahooda u soo baxday cayaarta kama dambaysta ee koobka horyaalada qaaradda yurub kadib kulan xalay ka dhacay garoonka kooxda bayer munikh ee alyanza arena lugtii hore ee ciyaartan oo kooxda atletico madrid ee gool iyo waxba ku soo badisay ayaa waxaa kooxda bayer munikh xalay looga baahnaa in ay badiso oo ay ku badiso laba gool iyo waxba iyo ugu yaraan hal gool iyo waxba si ciyaarta ay ugu darto wakhti dheeri ah kooxda bayer munikh ayaa ku hormartay goolka xalay oo ahaa kubad laad xora oo uu soo tuuray ciyaaryahan shaabi alonso waxaase ciyaarta qaybteedii labaad gool u dhaliyey kooxda atletico madrid ciyaaryahan anton grisman taasi oo ciyaarta ka dhigtay barbardhac gool iyo gool ah ciyaaryahan robert lewondaski ayaa dhaliyey goolkii guusha ee kooxda bayer munikh waxaana ciyaartu ay ku dhammaatay laba iyo hal taa oo macnaheedu yahay in kooxda atletico madrid ay ku soo baxday dhinaca sharciga goolasha maadaama garoonkeeda dalka sbain aan wax guulah looga soo dhalin kooxda atletico madrid waxa ay wajahaysaa labada kooxood ee caawa ciyaaraya tii soo baxda waana real madrid iyo kooxda manchester city ee dalka ingiriiska ka dhisan ciyaaryahan kristiano ronaldo ayaa la filayaa in uu kulanka caawa safto isaga oo ka soo kabtay dhaawac soo gaaray kristiyaano ronaldo oo ah ninka ugu gool dhaliska badan taariikhda koobka horyaalada qaaradda yurub islamarkaana dhaliyey sagaashan iyo saddex gool ayaa seegay lugtii hore ee ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda man city kadib dhaawac ka soo gaaray dhinaca buudada kristiyaano ronaldo waa uu wanaagsan yahay boqolkiiba boqol waa uu tababartay waana uu ciyaari doonaa kulanka waxaa sidaas yidhi macallinka kooxda real madrid zinadiin sidaan ciyaaryahanka qadka dhexe kaga ciyaara kooxda man city yaaya ture ayaa sidoo kale shalay tababarka ku soo laabtay waxaana la filayaa in uu kulanka caawa ka qayb galo isagoo hore u sheegay labadii kulan ee ugu dembeeyey ee kooxdiisa man city kooxda man city si kastaba waxaa ka maqnaan doona samiir nasri david silva iyo ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee bablo zebelata naadiga man city ayaan laga badin lixdii kulan ee ugu dambaysay koobka horyaalada qaaradda yurub waxaay badisay saddex goor waxaana barbardhac ay gashay saddex goor kooxda manchester city ayaa si kastaba waxaa laga adkaaday saddex ka mid a afartii kulan ee ugu dambaysay oo ay dalka sbain kula cayaartay kooxo ka dhisan dalkaasi ciyaaraha champions liiga ee qaaradda yurub inkastoo kulankii ugu dembeeyey uu ahaa kulan ay badisay oo ay ka adkaatay naadiga zaviya ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda man city sergio aguero ayaa ku guuldaraystay inuu wax goola ka dhaliyo koobka horyaalada qaaradda yurub afartii kulan ee ugu dambaysay waana abaartii ugu dheereed ee dhinaca goolasha ee koobkan ka asiibta tan iyo bishii nofembar sannaddii ilaa bishii oktoobar ee sannaddii markaasi oo wax goolalha uusan dhalin shan kulan oo isku xigta kristiyaano ronaldo ayaa marka uu safto waxay kooxda real madrid ay badisaa toddobaatan iyo kow boqolkiiba kulamadeeda hase yeeshee waxa ay badisa keliya afartan iyo saddex boqolkiiba kulamadeeda marka uu ka maqan yahay weeriyaankii hore kooxda manchester united ayaa waxa uu dhaliyey ama uu gacan ka geystay toddobaatan iyo toddoba boqolkiiba goolasha kooxda real madrid ee xilli ciyaareedkan ka dhalisay koobka horyaalada qaaradda yurub waana labaatan ka mid ah lix iyo labaatanka gool ee kooxdaasi ay dhalisay goolhayaha kooxda real madrid kyler navas ayaa waxa uu ku guulaystay in aan wax gool ah laga dhalin toban ka mid ah koow iyo tobankii kulane uu saftay koobka horyaalada qaaradda yurub tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda real madrid xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi cayaarahana waxaa idinkaga imaanaysay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna mar kale haddaan dib u jalleecno kaalmihiisa uganda ismaaciil waxaan dhegeystayaasha soo qabanaya heesta lantaali ah oo ay ku wada luuqeynayaan faraxyo fiska iyo cabdifataax yare
Subhanallahi waddado xuma ma galo kulliga mageeye jacaylku waddado darxuma ma galo kulliga mageeye badina isla doonay isla doortay قلوب العرف لها عيون قلوب العرف لها عيون لبدينا isla doonay isla doortay قلوب العرف لها عيون قلوب العرف لها عيون
heestaasi shimbirbe shimbirkiisa hala duulo iyo codadka farxiyo fiska iyo cabdifataax yar ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii aan laydmo galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horraysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.